أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadaan idiin helana waxaa ka mid ah howlgallo kala duwan oo lala beegsada cadowga allaah ee ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga saliibeeda kenya dowladda xabashada etoobiya ee si adag uga hor timid howlgalka cusub ee gaalada midowda afrika ay sheegeen inay ku beddelayaan taliska kufaarta afrikaanta atmis ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya wilayaadka islaamiga baay iyo banaadir ayaa soo bandhigay askarta ay binow ka soo baxay safka cadowga allah xisada u dhexaysa maliishaad murtadiin ayaa ka taagan degmada xardheere ee wilaayada mudug taas oo salka ku haysa xilka qaadis lagu sameeyey guddoomiyihii riddada ugu magacawnaa degmadaasi bulshada ku kala dhaqan wilayaadka bakool hiiraan iyo jubbada dhexe ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ee ka socota wilayaadkaasi جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر waa subaxnimo khamiis ah taariikhuna ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan howlgallo kala duwan oo lala beegsada cadowga allah ee ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga sariibeeda kenya ciidamada mujaahidiinta ee habeenka xalay waxay qaraxo la beegsadeen guri maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa loo yaqaan nabad sugidda ay ka degan yihiin magaalada baydhabo shabeellada hoose waxaa mujaahidiintu ay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ay ku leeyihiin degmada boolamareer oo ka mid ah goobaha cadowga allahu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose oo dhacda koonfurta dalka soomaaliya dhanka mandheera waxaa mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka namber konton oo hoostaga degmada qorof xaraare ee gobolka mandheera oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ku hoos jira gumaysiga sariibeeda kenya dowladda xabashada etoobiya ayaa si adag uga hortimid howlgalka cusub ee gaalada midowda afrika ay sheegeen inay ku beddelayaan taliska kufaarta afrikaanta atmis ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya walaalkeen marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda saliibiyadda etoobiya ayaa si adag looga hor yimid howlgalka cusub ee midowda gaalada afrika doonayo inuu ku bedelo ciidamada saliibiyiinta atamisa ee duulaanka ku jooga soomaaliya kaasoo loogu magacdaray eyusam bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ayaa waxaa lagu sheegay in etoobiya ay ka walacsan tahay isbeddelka lagu sameynayo howlgalka atmisa kaasoo lagu bedelayo mid cusub taasoo etoobiya ku tilmaamtay mid halis gelinaya mandiqadda dowladda etoobiya waxay sheegtay in isbeddelkan ay isku diyaarinayaan midowda afrika iyo qaramada midoobe oo mandiqadda gelinayo xaalad mugdi ah etoobiyana aanay marnaba suuragal ahayn inay indhaha ka daawato waxaa dhacaya halka dhinacyada kale ay tallaabooyin qaadeen sida warka loo dhigay etoobiya waxay ku eedeysay kooxda riddada uu hogaamiyey murtada xasan gurgurte inay qaadayso tallaabooyin halis gelinaya amniga gobolka iyadoo xiriir la sameynaysa jihooyin kale taasoo ah masar inkastoo bayaanka etoobiya looga leexday xuusitaanka arrintan waa markii ugu horreysay oo ay dowladda saliibiyadda etoobiya ka hadasho go-aanka dhowaan ka soo baxay midowda afrika ee lagu sheegay in howlgalka atmis lagu bedelayo howlgal kale oo ka xajmeer kaasoo awoodda ugu badan ku bixinaya ilaalinta magaalooyinka waaweyn ee ay ka howlgasho kooxda riddada iyo maamul goboleedyada howlgalka cusub ee eyusama ayaa waxaa qayb ka ah dalka masar oo ay xurguf siyaasadeed kala dhexayso etoobiya taasoo waqti xaadirkan heshiis iskaashi la saxeexatay kooxda riddada tan ayaana ah tallaabo ka cadhaysiisay adis ababa mahadsanid marwaan wilayaadka islaamiga baay iyo banaadir ayaa soo bandhigay askar taa'ibinow ka soo baxay safka cadowga allah aan ku horumarno taa'ibiinta lagu soo bandhigay wilaayada baay waa kan walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasan waxaa maalinba maalinta ka dambeysa wilaayada islaamiga ee baay soo gaaraya askarta taa'ibiinta ah oo ka soo baxaya safka murtadiinta kuwaasoo si heersare ah loogu soo dhoweynaya wilaayada islaamiga ee baay xuseen cabdulqaadir cabdulle oo da-diisu ay tahay soddon iyo sagaal sano jir waxa uu muddo siddeed sana ah ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta koonfur galbeed gaar ahaan waxaa loogu yeero daraawiishta waxaana isagoo taa'ib ah uu soo gaaray degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay xuseen cabdulaahi axmed maxamed oo da-diisu ay tahay soddon iyo kow sano jir isagana waxa uu ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta koonfur galbeed gaar ahaan waxa loogu yeeray booliska siddeed bilood ayuuna murtadiinta ka tirsanaa allaah fadligii isagoo toobadkeenna ayaa lagu soo bandhigay degmada buula fullaay taa'ibiintan ayaa markii toobada loo qabta kadib la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona arrimo badan ka hadlay musaanu digaadile daliil yare buura gabi kukoy marka eh, saas ahaa leh soddon iyo sagaal sano jira ciidamada daraawiishka koonfur galbeed ayaa la shaqeeyay marka shaqaday saas ahayti siyeesina marka shaqadaas ahay askari ahay marka hore buura kaba eekrahay eeka darsami markan way la raayisha haddana eh, danada iyo macnaha fiiri xisaabtami saawalayaala nagdi addaas kukutabay miliyan asalkeen ka dhaladi iyo seedi marka laganay ka sabayna male xaaladaasa jirta koonfur galbeed dhan mansheer wala arooba ciidamadan oo daraawiish koonfur galbeed buura kabrugaan wal mansheer ee huquuqe laroob maqaba maysi hayo walawaana laydi kaasama daraawiish dhan baba ini mansheer laan in lan welbana saasa maana sheege maashaa lan or ingiriisidii male alxamdulilah caafimaadkeego walama hadlawso male wallaahi ina ee lan welba horta danti susikase miilin wal dhibaatee jira male lan wal ingiriisidii male marka noiba sing lahaa inti miilin rafaadi dandaro ising dillahi masheer laangin wal sing rafaadi laayti lankoisin amale sing shaqaysa fadi wallaahi maiba sing alaa askugtabaa sing rafadian anoiba in qorshaysan inaan iyaalka in humaalada danaha in shaqaysada lan muslingan wal nanjeysina nabadgelyo bilaaran muslinka oo hada anin inti iday i awlaaday ardayn antalay xuseen cabdulaahi axmed maxamed soddon iyo kow buurakaw ciidanka booliska ka mid ahay siyeed bilood yaalka oo ay tashkiilayaana sidyaa ada shaydhaangniye iyo lijale sidyaa kaseedi orootiyo te walaahi ana lay masqantay in orootiyo aan orootiyos ka baha masqantay kala talade si ifayd iyo si ku wanaagsan lahayn dhawaay hadda eed iyo halay haddaa hundurmeedana hunduriyo ebadkeena haddaa ma hundur haddana insha allah ilaahay garab shogala insha allah haddana may fada si isi ku wanaagsan aynka baagee inti meeliyo aska ka dheeradano aska ka bahaan aan ka baage kii reedkay jiri kii hadda kooy dhacdayo meeliyeeda aska ka taban saasaan u jeeda maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale wilaayada islaamiga ee baay sargaal iyo askar taa'ibiinna ay ku soo bandhigtay degmada buula fullaa iyo deegaanka iidaale ee duleedka magaalada baydhabo kuwaasoo loo sameeyey soo dhoweyn heer sare ah waxaana hadda ay ka mid yihiin dadka muslimiinta ee ku nool wilaayada islaamiga ee baay dhanka wilaayada banaadir walaalkan cabdulqaadir maxamed rabene ee noo haya faahfaahin ku aadan askari taayibahu ka soo baxa safka murtadiinta xiisada u dhexaysa maliishaadka murtadiinta ee ka taagan degmada xardheere ee wilaayada mudug taasoo salka ku haysa xilka qaadis lagu sameeyey guddoomiyihii riddada ugu magacawnaa degmadaasi sida warkaasi ku faahfaahinaya walaalkeen yaasir maxamed xiisad dagaal ayaa ka dhex taagan maamulka riddada galmudug ugu magacaaban degmada xaradheere ee gobolka mudug xiisadaani ayaa ka dhalatay kadib markii xilka laga qaaday guddoomiyihii hore ee maamulka riddada degmada xaradheere kaasoo xilka uu ka qaaday madaxa maamulka ashadaladirarka ah ee galmudug murtad qoorqoor maxamed yuusuf kulmiy oo ah guddoomiyaha xilka laga qaaday ayaa kasoo horjeestay xilka qaadista lagu sameeyey isagoona sheegay in qorqoor uu wakhtigu ka dhammaaday islamarkaana uusan xilka qaadi karin waa kan murtad yuusuf kulmiye oo ka biyadiidaya xilka qaadista uu ku sameeyey murtad qorqoor warbandani waa warband iska weysta ah sida lagu yaqaano madaxda markay ka dhamaato madaxweyne badan way sameeyaan waxay ka dhigan tahay dee xilli madaxweyne farmaajo uu yidhi ra-iisul wasaare rable ayaan xogqaaday taasay udhiga ay maaragtay ka dhigan tahay mana dhacayso mana dhacaysan dowladda galmudug markaa sharciyad ayay lahayd maantana runtii wax sharciyada ay ku taagan tahay haba yaraatee ma jirto station ayay ku jirtaa ayagaa madaxweyneed ku yidhamaaday ayagaa waxay u baahan yihiin in taariikhka loo cusbiyo marka taasi waa warqadaha madaxda markay waqtiyada ay ka dhamaadaan ay tuuraan ayay lamid tahay marka maleeshiyaadka riddada ee ku sugan gudaha degmada xaradheere ayaa laba garab u kala jabay kuwaasi oo la kala saftay guddoomiyihii hore iyo midka cusub guddoomiyaha riddada cusub ee degmada xaradheere murtad casayr ibraahim mataan ayaa ciidamo iyo gaadiid u watay oo kusoo jeeday xaradheere waxay maleeshiyaad murtadiin ah oo kasoo horjeeday qorqoor ay ku celiyeen magaalada wasiila ee mudug iyadoona halkaasi sidoo kale ay ka taagan tahay xiisad kale oo arrintaani ka dhalatay aad buu mahadsan walaalkan yaasir oo kaasi ahaa bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka bakool hiiraan iyo jubbada dhexe ayaa si weyn uga faa'iideysanaya xamlada dacwiga ee ka socota wilaayaadkaasi walaalkan cabdilqani maxamed ayaa inoo faahfaahinaya warbixin ku aadan xamlada dacwiga ee ka socota wilaayada bakool boqolaal ka mid ah bulshada deegaano dhowr ah oo hoostaga degmada tiyeglow ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka faa'iideystay xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taasoo weli ka soconaysa degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada bulshada ku dhaqan deegaanada biyooley abagdheere oraar wasiilo hugey iyo hubadha ayaa saacadihii lasoo dhaafay si weyn kaga faa'iideystay xamlada iyagoona kulamo ay barbar socdeen muxaadaraad la qaatay maamulka islaamiga ah odayaasha dhaqanka iyo culimaa udiinka markii ay soo idlaadeen kulamada qaar ka mid ah bulshada deegaanadaasi ayaa ka warbixiyey sida ay ugu faa'iideysteen xamlada ah iyo waxyaabihii lagala hadlay anoo ka hadalow nugaweed weelay islaamka afkiisho gaar ahaan malaagadii bool hore waa khaasatan malaagii goomoleed baayo bokoona ahaa maylanaha dacwadii xamligii hakubahi harakada islaamka guud safaylaha niindeeri ununa qaadanay samicna waa dacna walbadannuwana niinsheegi amiirkan abubeyd inkaweyni warkiishaysan ninkubahi walkusugaanihay walbadanoo ilaahin didnabiga maridi malna reebay walaana la hambalooli haddan anigay halaawsheenagna la aragay haddana naninkanagi oo horta bana humaalay hajiideen humaantiyoona la ogsanaayo walaana hambaloolisameen dowlada intii dowla nagad le haddana walaa laisku hela dhib badan oo haddana ilaahin didnab dibliin aragay ani la argawn una taawayaani yana ninsheeni ununa qaadanay sameena wadacnaa lena un oo marna deegankan biyooley roogna hamladani ninshaani ya ilaahay ka mahadsan hamladaasoona ee hamlatu irshaadul umma ilaa sabiili rashaad astaantiana eh kullukum raayin wa kullukum mas-uulun an raa'iyad yani ninshaani waana degmada tiyeeglowna gobolkana ninkushaani waana qaadana ilaahiya ka mahadsan balaan imegelna marna ka qaadana sagayr iyo kabiirna ka qaadana marna dowladaas oo lama maalamoodna nindhiki kolko megele kolkoona balaan ah waana maaragna walaayada islaamba koolkan ee taan dhawayne maasha allah ilaahya ka mahadsan waxaana booqday wilaayada islaamka kuley waxaana booqatay dowlad nin wadan oo faa'iida badan ninshaanaan alxamdulilah eeti iyada dowladaas aan ku faa'iidaysani dowladaas oo shaacariyan ahay kullukum mas-uulin oo kullukum raacin ahay yaxna deerti alxamdulilah ilaah mahadla ilaah ka mahadayaan culmadii oo culmada kuley wilaayadan hela saartin dacwadaas waxaana deersiyen unina ku ajiibni waan la qaadni ballamada iyo awaamirta iyo nahyiga oo dee kulley oona handeersiin wilaayada handeersiin dhammaantii oo qaadani kulley insha allahu tacaala yoona ilaahay khayr hasiye mayona ninshanay xamladii leeraaye irshaad ilumma ilaa sabiili rashaad shicaar sheenahay kullukum raacin wa kullukum mas-uuliyad mas-uul can raaciyati may ku faa'iidaysanay xamladaasay walbadan oo antilahanka kooba korno salaadii ni la ogo ini may leeraaye tarbiyat ilowlaadi owlaadi ni la tarbiyay jiif jooni la shaltoosiyo hoob todobsan iyo deeraan la shalbar ini salaada la bara ini xijaabkii labiskahay la wanaajiyo jugi faylhay la qaado walaa bilaanta iska daano wasaga ini laisku dheeray intaasi inta kusii badan ku faa'iidaysane insha allah waana aqbalne samicna waa adacna walyaninshayan qaadane tan iyo markii wilaayada bokool ay ku dhawaaqday xamladan waxaa si weyn kaga faa'iidaystay kumanaan ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada wilaayada waxaana maalmaha soo socda idiin soo gudbin doonaa deegaano iyo degmooyin kale oo la gaarsiiyey xamladaasi aad buu mahadsan walaalkan cabdilqani wakaasi ahaa dhanka wilaayada hiiraan iyo xamlada dacwiga ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waxaa inoo faahfaahin walaalkeen nuur cali warsame buusheeba waxaa si cabsamo leh wilaayada islaamiga hiiraan degmooyinkeeda iyo deegaanadeeda kaga socota xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waxaana degmada buqa qable ka dhacay kulan ballaaran oo wilaayada hiiraan la qaadatay haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmadaasi sheekh guleed abunabhaan oo ah waaliga wilaayada islaamiga hiiraan oo kulanka ka hadlay ayaa xusay in haweenka door muhiim ah ay kaga jiraan dhaqangelinta xamlada isagoona ku booriyey in kaalintooda ka qaataan xamladaasi wacyigelintii muddada noo socotay wilaayadan islaamiga hiiraan iyo dhammaan wilaayaadka islaamiga ah irshaadul umma ilaa sabiili rashaad baa waxaan jeclaystay inaan kala qayb galo kulanka gabdhaha inaan la mushaarakeeyo waxaa igu qaaday muhiimadda ay u leeyihiin xamladeennan gabdhuhu oo aan marna looga maarmin sida un meesha ku qoran oo shicaarka xamlada uu yahay bay ka turjumaysaa dhammaan waxa meesha ku qoran oo kala duwan oo qolo kasta ama gabdhaha lagula hadlo ama ganacsataha lagula hadlo ama culimaha lagula hadlo ama cidda lagula hadle ha lagula hadlee waxay un ka duulaysaa xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam kullukum raacin وكلكم مسؤول عن رعيته ضمانتين سان ودنahay waxaan nahay qowsaaro ilaahay baa wax noo diray waxna waa uu naga reebay waxa ilaahay uu noo diray la imaanshahooda iyo waxa uu naga reebay ka haridooda أمام الله بالسكو ويدين دونا معنا بورينتا إن قلك إلهي لا دفاعه وعلى ريق نك رجع أو ورا لجلجلي وامرا لكن جنبل لجلجلي ما مرة جنبل لجلجلي نك رجع جنبل لجلجلي ما مرة لكن ورا لو تاجي وامري كرا قبله وعضو مهمة مركز إسلام كده حديث الجوج قبلها إن إن قلك لا دفاعه وفرد قال لك ويل كبا يضرش والله كان هو زوج شيء كان هو الله رش كان هو ابتكات كان هو أدرك قبله مركز قيم بيليه أيها دتك أرجع عسل أيها كلمة دور أقول حريص بلنتهاي هذا دتك بوريان قيمة وين بيكون qaar ka mid ah haweenka muslimaadka ah ee reer boqeedka oo la hadlay idaacadda islaamiga landalus ayaa sheegay inay kulanka ku ballanqaadeen dhaqangelinta xamlada iyo qodobada iyaga sida gaarka ah u qoseeya anoo ka mid ah gabdhaha muslimaadka ee ku nool walaayada islaamiga hiiraan khaasatan degmada buqa qablo kana mid ah gabdhaha ganacsatada degmada buqa qablo maanta meeshan waxaan ka qabsamay ee, kulan loogu yeero gabdhaha muslimaadka ah. kulankaasoo ah xamladii socotay ee walaayada ka socotay ee irshaadul umma ilaa sabiil rashaad shacaarkeeduna uu ahay kulakum raacin wa kulukum mas-uul can raaciyatihi kulankan waxyaabo badan ayaa nagu- aa nagula faray waxyaabo badan waa nagala reebay insha allah waana dhaqangelinaynaa waxaan nagala reebo iyo wixii na- nala faray insha allah kulankaasoo loogu reebayay waxyaabo badan laguna amrayay waxyaabo badan kulankaasoo daba socday xamladii gobolka ka socotay ee irshaadil umma ilaa sabiili rooshaad kulankaasi waxyaabo badan ayaa gabdhaha laga reebay waxyaabo badanna waa lagu amray waxyaabaha laga reebay gabdhaha muslimaadka waxaa ka mid ahaa in ay qaataan xijaabo ku dhegan ama ay toshaan xijaabo khafiif ah waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha gabdhaha la amray kulanka mawaadicda ka mid ah xamlada inay gabdhaha ay difaac can caraadi lmuslimiin maanta waxaa ka qasamay kulan guud oo loo qabta gabdhaha magaalada wax badana na- nala fara wax badan waa nagala reebay inaan dhaqan gelino oo waxa nagala reebina aan ka harno waxa nala amrin aan qaadano aan rajaynayna insha allah degmooyinkii deegaanada raayada tawxiidku ay ka babanayso ee wilaayada islaamiga hiiraan waxaa si buuxda uga dhaqangashay xamlada dacwiga ah iyadoo nalajinada wilaayada u xil saartay xamladaasi ay kulamo kala duwan la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan wilaayada ugu dambeyn xamlada dacwiga iyo degmada bu'aale waa kan walaalkan cabdulwahaab maxamed bukhaari kulankan oo ahaa mid ay isugu yimaadeen hoggaanka dhaqanka beelaha dega degmada bu'aale iyo maamulka islaamiga ah ee degmada tan ayaa looga dhawaaqay in lasoo gabagabeeyey wacyigelinta xamladii dhowaan looga dhawaaqay degmada bu'aale iyo guud ahaan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad haatanna la guda geli doono fulinta qodobadii ay ka koobnayd xamladaasi odayaasha dhaqanka iyo maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa si wadajira ugu dhawaaqay dhaqangelinta go'aanadii xamladaas oo ay ka mid ahaayeen la dagaalanka moobelada iskriinka ah daroogada iyo guud ahaanba fisqiga noocyadiisa kala duwan markii uu soo idlaaday kulankan ayaa qaar ka mid ah odayaashii kulanka ka soo baxay ay la hadleen idaacadda islaamiga andalus iyagoo faahfaahin ka bixinaya kulankii dhex maray iyaga iyo maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale annagoo ah nuqobada iyo odayaasha een, maanta waxaan ka wada hadlaynay walaayada degmada bu'aale si aan oga loo soo gebagabeeyo oo shaqadaasna loo wada qabto een, xamladii ahayd rishaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaan maanta ka wada hadlaynay waxaana isla qaadanay in arrintaa iyada ee xamladaa la qaado aan iska bilaawno tanfiidkeedii la bilaabo aan iska bilaawno annagoo nuqubada ah guryahanagii ilaa iyo deriska ilaa iyo tuulooyina aan ka shaqada laga qabto lana shaqayn doono walaayadaanada degmada bu'aale aniga waxaa waaye khaliif duubanaa la yidhaahaa magaalada bu'aalaana deganahay maanta waxaan kulan ku galnay in yacni ma aragtay fisqiga iyo moobeelada iyo wax alla wixii eh, diinta islaamka wax u dhimaayo in yacni ma aragtay walaayada aan la shaqayno marka waa kaa waa gartay maxaad wilaayada kala shaqaynaysaan oo aad isla qaadateen waxaan kala shaqaynaynaa wax alla wixiiba yacni diinta islaamka dhibayo oo sidii moobalada iyo kaniinka ila socodka iyo tawaakada iyo ballanaan ku wada galnay waa gartay ma laga yaabaa qof daroogo ama fisqi lagu soo qabtay marka lasoo xiro in aad xabsiga imaataan idinkoo erga ah ma ka laga yaaba taas waxaa waa qoona baarka soo dhacday weeye ma laga yaaba in yacni ma aragtay darooga annagaaba yacni qalqiil ku jirnay haweenkayni iyo bilcaantaayniba yacni fat- gacantaba ka baxday sidaa aawadeed lagama yaabo inaan ka ergeyna lagama yaabo waan ku faraxsannahay go'aanna waan ku gaarnay kulanka maanta annaga degmada na dhexmaray waxaa looga hadlayay xamlo socotay ilaa bil muddo bil ah wilaayada annaga ka socotay xamladaas oo ku saabsaneyd micnaha sidii lagu suulin lahay waxyaabaha munkaraadka ah oo ummadda insha allahu tacaala ee, ma aragtay mansabkeeda iyo diinteeda iyo magaceeda baabi'inahaya xamladii ee, hadda aad soo gabagabayseen ee irshaadul umma qodobo badan ayaa ku jiray waxaana ka mid ahaa la dagaalanka daroogada iyo fisqiga moobeelada oo waxyaabo xunxun lagu daawado bal ka warrama qodobadaas een, go-aanada aad ka gaarteen qodobadaas insha allahu tacaala waxaan ka gaarnay go-aano aad u ad- adag annaga iyo wilaayada oo garba siman ah xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa haatan laga joogaa muddo bil ah markii wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ay ku dhawaaqday in xamladan laga hirgelin doono dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada oo dhan waxaana hadda la joogaa wakhtigii kama dambaysta ahaa ee la dhaqan gelin lahaa qodobadii ka soo baxay xamladaasi warkii subaxnimadii kaga imaanaya idaacaddan dulsoo naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu